جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ahaadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawa waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobada barnaamijkeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan gurguurte oo si dirqa ah kaga badbaaday weerar madaafiic ah oo maanta mujaahidiintu ku garaaceen garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo dagaallo lagu laayay maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo toddobaadkan ka dhacay duleedka degmada buurhakaba ee wilaayada baay iyo ciidamo kenyan iyo yugandhes ah oo dhegta dhiigga loogu daray shabeellada hoose iyo n f d diyaaradaha dagaalka dowladda ridada turkiga oo duqeeyey shirkadda korontada ee deegaanka kunyo barrow ee wilaayada shabeellada hoose iyo dadka deegaanka oo si adag uga hadlay dhacdadaasi kooxda ridada soomaaliya oo toddobaadkan la wareegtay gacan ku-heynta magaalada baydhabo kadib dagaallo ka dhacay magaaladaasi boqolaal ka mid a bulshada ku dhaqan deegaanka idaale ee wilaayada baay oo ka qayb galay xaflad heer sare ah oo lagu soo gebagabaynayay dowro loogu magacdaray ashahiid biidniillaah sheekh cabdulqaadir komandos warbixin ku saabsan dowradaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan maleeshiyaadka ridada baangaraafta oo nabadoon ku dilay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose iyo ganacsato soomaaliyeed oo toddobaadkan hantidoodii boob iyo burburin loogu geystay dalka koonfur afrika qodobadaas oo faah-faahsan ayaad goordhow maqli doontaan waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka جف الحب يرقينا والسلوى تواسينا دوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا جدد عهد ماضينا waa hagaag qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna caawa aan ku soo qaadan doono waxa uu noqonayaa madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan gurguurta ayaa si dirqa ah kaga badbaaday weerar madaafiic ah oo maanta mujaahidiintu ku garaaceen garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta madaafiic ku garaacay garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo xilli uu halkaasi kusoo degay murtad gurguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad gurguurte ayaa si dirqah kaga badbaaday weerarka si deg deg ah ayaana loogala cararay garoonka diyaaradaha iyadoo madaafiicdu ay ku dhaceen gudaha garoonka dagaallo lagu laayay maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada buurhakaba ee wilaayada baay iyo ciidamo kenyan iyo yugandhes ah oo dhegta dhiigga loogu daray shabeellada hoose iyo n f d qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ah waxaad ku maqli doontaan xubintii dhacdooyinka waxaana halkan ka soo jeedinaya yaasir moxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani xubintaanna waxaannu ku bilaabaynaa howlgallada ciidamada mujaahidiinta taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa xaqiijiyey in ciidamada mujaahidiintu toddobaadkan si gaar ah maalinnimadii axadda dagaalka la hortageen maleeshiyaad murtadin ah oo ay gelbinayaan diyaaradaha dagaalka cadowga kuwaas oo doonayay inay duulaan ku soo qaadaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee duleedka degmada buurhakabe ee wilaayadii islaamiga ee baay bayaan ka soo baxay taliska ayaa lagu sheegay in maleeshiyada murtadiinta oo ku hubaysnaa gaadiidka dagaalka ay isku dayeen inay dhibaateeyaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada mooda moode iyo daynuunay balse falalkooda guracan si adag uga hortageen ciidamada mujaahidiinta taliska ayaa sidoo kale sheegay in dagaal socday muddo saacad ka badan cadowga lagu gaarsiiyey khasaare xooggan waxaana laga gubay gaadiid waxaana laga khanimaystay hub iyo rasaas wuxuuna talisku xaqiijiyey in dagaalka lagu dilay shan iyo toban murtad waxaana lagu dhaawacay saddex iyo labaatan kale maalin kadib waxaa duleedka buurha kaba laga helay meydadka sagaal askari oo kale oo murtadiin ah kuwaasi oo qayb ka ah maleeshiyadii dagaalka lagu laayey dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay eeraboorka degmada burhakabo oo saldhig u ah saliibiyiinta xabashida etoobiya waxaana xilliga duqayntu dhacaysay garoonka taagnayd diyaarad siday maleeshiya kooxda riddada ah oo dhanka muqdisho ka timid si dirqi ah ayayna ku badbaaday diyaaradda toddobaadkan sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu weerar ka fuliyeen afaafka hore ee deegaanka mubaarag ee shabeellada hoose kaasi oo lala egtay ciidamada kufaarta yuganda afar askari ayaa weerarkaasi lagu dilay halka toddoba kalena lagu dhaawacay khaniimaduna waa saddex qori oo kale ah ak r b g iyo b k m dhanka n f d waxay ciidamada mujaahidiintu kamiin u dhigeen ciidamo lug ah oo kufaarta kenya ka tirsan oo ku socdaalayay duleedka degmada faafi ee gobolka gaarisa ee dhulka n f d waxaana xusid mudan in goobta uu kamiinku ka dhacay ay soo caga dhigatay diyaarad herkobtar ah oo halkaasi ka daabashay meydadka iyo dhaawacyada saliibiyiinta kenya haddii aan halkaasi uga gudubno howlgallada mujaahidiinta dhanka kale maleeshiyaadka riddada bangaraafta ayaa toddobaadkan laba nabadoon ku dilay shabeellada hoose maleeshiyaadka murtasaqada u ah maraykanka ee bangaraafta ayaa kasoo duulaantegay xerada biladogle oo talis u ah maraykanka waxayna soo weerareen dad reemii ah oo ku sugnaa aagga warmaxan halkaas oo ay ku direen laba ka mid ah nabadoonnada bulshadii halkaasi deganeed goobjoogayaal ayaa xaqiijiyey in maleeshiyaadka bangaraaftu ay kasoo dul dhaceen nabadoonnada iyo hormuudka bulshada oo u fadhiya kala qaybinta lacago diya ah waxaana ay si gaar ah u beegsadeen labadii nabadoon ee deegaanka kuwaasi oo kale ahaa dudaaye jurux rooble oo nabadoon u ahaa dadka ka dhashay beesha harti abgaal ee deggan shabeellada hoose iyo nabadoon cirooy cabdi oo isna nabadoon u ahaa bulshada harti abgaal ee deggan afgooye ilaaye warmaxan nabadoonnadan ayaa la xaqiijiyey inay ahaayeen rag deegaan ku ah muqdisho isagana kala goosho dalka oo taga meeshay doonaan waxaana ay bulshadii ay nabadoonnada u ahaayeen inoo sheegeen inay la yaaban yihiin sababta loo begsaday indheergaradkooda dhanka kale kooxda riddada soomaaliya ayaa toddobaadkan la wareegtay gacankuhaynta magaalada baydhabo kadib dagaallo ka dhacay magaaladaasi maleeshiya ka tirsan murtadiinta oo laga keenay magaalada muqdisho ayaa toddobaadkan weerar ku qaaday magaalada baydhabo dagaal kooban kadib waxaa u suuro gashay inay la wareegaan gacankuhaynta magaaladaasi maleeshiyaadkii u dagaalamayey murtad lafta gareen ayaa lagu jebiyey dagaalkii dhacay iyadoona maleeshiyaadka riddada ee ka yimid muqdisho ay la wareegeen guud ahaan magaalada baydhabo markii maleeshiyaadka riddadu la wareegeen magaalada baydhabo waxaa magaaladaasi lagu arkayey wasiirro ka tirsan kooxda riddada soomaaliya kuwaasi oo la socday maleeshiyaadkii riddada ee magaalada weeraray madaxii maamulka riddada ee koonfur galbeed murtad cabdicasiis lafta gareen ayaa isna ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu ka hayay maamulka riddada ee koonfur galbeed wuxuuna ka degay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya qabsashada maleeshiyaadka riddada ee baydhabo kadib bililiqo xooggan ayaa laga soo calaameeyey qaar ka mid ah xarumaha maamul ee magaalada dhinacyadii magaalada qabsaday ayaana ku dagaalamay beegsiga gaarka ah ee saraakiisha iyo maleeshiyaadka ayaana lasoo tabiyey waxayna ugu dambeyn kooxda riddada ku qasbanaatay inay halkaasi ka dejiso saraakiisha ugu sarreeya ciidankeeda waxaana magaalada gaaray taliyaha maleeshiyaadka riddada taliyaha booliska riddada iyo kan maxkamadda ganacsato soomaaliyeed oo hantidoodii boob iyo burburin loogu geystay dalka koonfur afrika wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in khasaare baaxad leh uu ganacsato soomaaliyeed ka soo gaaray kadib dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay waddankaasi mudaharaadkan oo looga soo horjeeday nin nigerian ah oo boqornimo iskaga caleema saaray koonfur afrika ayaa ka dhacay bartamaha magaalada east london ee gobolka liston cab sida ay xogtu tubaaxayso hanti fara badan ayaa halkaasi ku basbeeshay kadib markii dab la qabadsiiyey meherado ganacsi iyo weliba gaadiid ay lahaayeen ganacsato soomaaliyeed intii ay dibadbaxyadani socdeen waxaa kale oo la soo wariyey in qaar ka mid ah dibadbaxyaashu ay si toos ah u boobeen hantidii taalay meheradaha islamarkaana ay dhaawaceen laba qof oo soomaali ah waxaa kale oo wararku sheegayaan in waxyeello xooggan ay soo gaartay mid ka mid ah masaajidda ku yaal magaaladii uu mudaharaadkani ka bilowday ee east london dadkan reer koonfur afrikaanka ah ee mudaharaadayey ayaa la sheegay in qaarkood gawaarida basaska looga soo daadgureeyey magaalooyin kale oo ku yaal waddankaasi dhibaatadan ayaa qayb ka noqonaysa xadgudubyada joogtada ah ee isugu jira dilka dhaca iyo boobka sida joogtada ah loogu geysto ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur afrika aad buu u mahadsan yahay yaasir moxamed ayuu kaasi ahaa
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا waa hagaag diyaaradaha dagaalka dowladda ridada turkiga ayaa duqeeyey shirkadda korontada deegaanka kuunye barrow ee wilaayada shabeellada hoose duqeynta koowaad waxay ku beegsadeen oo ku burburiyeen xarunta koowaad ee shirkadda korontada keeko waxaana ku shahiiday hal qof saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale waxaa ku burburay matoorkii korontada iyo dhismiya xarunta duqeynta labaad oo dhacday maalintii xigtay waxay diyaaradaha dowladda ridada turkiga ku beegsadeen xarunta labaad ee isla shirkadda korontada keeko waxay burburisay matoorkii shirkadda waxaana ku dhaawacmay saddex qof oo shacab ah oo mid ka mid ah uu rag yahay halka labada kalena ay yihiin dumar oo mid ka mid ah ay tahay gabaryar haddaba dadka reer kuunyo barrow oo duqeynta dowladda ridada turkiga si weyn uga carooday ayaa si adag uga hadlay tallaabada ay cadowga ku cuuriyaaminayaan dhaqaalaha shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah eedi eed baa uku xun maantan oo gaalada walasan ay ka beegsato oo duliyaasha ahan waakeed la ijalay korontadii oo laka ganacsadada hadhow may dhahan rabanee wax shabaab doqeen shabaab mid doqeen shacab ukuan walkal iyo beegsadaya ma jira dulyaalow mar horba ilaahay aayadda qur'aanka sheegay marka hadda dadkii oo hadda oo jawaasiistii oo walaan hooshan fuliitana insha allah ilaahay idinkay salqobaday mele daqaysaa ma inaad oo una nii baabi'iyano unqobateen lanii saaro meeshan ka ganacsadana barafkii iyo jalaatada iyo wax maadana taa wal cabitaan laka shiidid lawaayo xaafido shabaab ma lahan ma isdhahayna iyo shabaab meesha joogta waa la ogyahay la isaayaad shabaab kasma oo xamar waatay agarayd salmoodaa inta lakuoya kuwinbarow waa la kiridaay dhugdhug meesha oo korontada iyo wala shaqaysala wala kirida shabaab ay moogi qow shabaab ma dhuumaday xamar dhati joogto oo meel kasta joogto meeshas laba sa hal sac meel la soconaya way ka joogtaa xamar intaasaa fariin ugu dir laha gaalada oo ku sheekaysanayo mar walbo hadday hataa xaye oo meel xoolo hadda waakana tawaanka erigi oo laqa laha hataa way beegsada maanta diyaaradan siniin beeqsad maanta xilli salaada ka jira inoo salaada ka jirta salaada noo wareerta marka shabaab beeqsana dhahaayan meel oo ere hergelaay meel ere aran oo kabo korontada islaam ummatuna maxamed dhan ku shaqaysahay marka may dhahayna iyohun uu shabaab beeqsano shabaab ma beeqsano shina shacab ah beeqsahan oo masaakiin oo eriley ah oo meelahan er isku daaqsahaya aran inka dhimi waaq baqtaka yaal marka ilaahay anoo qabad kuwan gaalada masiibo alla kirhid wali walaansni beeqsahayo wali il shaqeeyayo ilaahay dhulgariid akirhid ilaas ka xawaarayo ilaahay may ku tuugaayo ina ilaahay noo qabado ilaahay noo qabad ummadka islaan nafta isheen lama hataa dib unoo ka jirin tir saddexaad intii un adeernaba eleentaan haw salaadi taan dhan waswaas jesh haa dulma waayo dulma cad banaan cad dadka haysadan hamiin iyo maalin shacabka maayo walaa eleentaan haw haw haw marka wareegaayt iyo mar walnii karidaayt ilaahay may ku tuugayna ina ilaahay noo qabado ilaahay masiibo ka rid walaagii xagaay iyo walaagii sinii waysanaayo ina ilaahay noo qabado ilaahay ku tuugayna insha allah إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى مهد أسكله اللي دد نوال مسلمين اه حد بوس كان أجو مكان أجو مطورك بلشد كوين برو قوب كان عسو نال كان مسلمين تلان كان نولن شباب مجوك دنت مطور كان مسلمين تاس كان نولن من توكيو كافتيسناين إيدن مدقن إيدن هوبكي ودائم مجوك قردر يو فلينم إنك دوغيمك مركز صوب إلهي سبحانه وتعالى مدها ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم انت بسني كايسنا مجيلا يتوب إلهي سبحانه وتعالى ده أنغوي قالوا مجيلا كوي من أهل الكتاب يهود نصارى إلهي سبحانه وتعالى شيء والمشركين أنغوي قبور تعابونا المشركين مجيلا أن ينزل عليكم من خير من ربكم خير الناس أسكيك الدقيق مجيلا إلهي سبحانه وتعالى أنهم مانت ضد مسلمين والتوحيد وهايسن مطور كوين بروكيال للدقي عيد مدقن شباب مدقن ما يكلم ما ينفضاين ما ينكايسن إلهي سبحانه وتعالى مدعي وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد والكلم نوك أرساين عيلك إيها يميو إلهي سبحانه وتعالى الرومين توحيد كي قادن انت بزني كايسن وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ولا مطور هاي إنك بربري حتى أرنك أرنك نفتر كيك دمي أرنك سكرا ضد مساكين oo isku shegaysajidan qofka dhimi qofkan ka dhimid qof masaakiinu isku shegaysa jid qofkii ka dhimid ilaahay subxana wataala ilaahay naxariis qabrka ilaahay waasici ninka ka dhaha abshir lamid qofoodan ilaahay subxaana watacaala dhaawic ilahay isku deyrsi ilaahay caafi ilaahay u bogsi marka muslimiinay guud ahaan muslimiinta soomaal joogta magaca muslim islaanimaas nani ka haysa ilaahay mayni ka magacaabo huwa samaakum almuslimiin ilaahay subxaana wa taala hadaa dhahay islaanimaas iyo tawxiidkaas un qaadalnii ka haysida walkalnii ka haysid ma jirto haadaa wabilahi tawfiiq korontada waxaa loo beegsaday maarata dadka masaakiinta ee shicibka ee maarata guryaha habeenkii ee maarata ku ifsanaya ee moobilada ku dabaysanaya ay ka damiyaan wax kale hadday ummaddan lahaa hadday shabaab rabaan shabaab way yaqaanaa meesha joogaan korontadaas dadka masaakiinta amba de shicibka way adeegaysay ahayd weligoodma way adeegsadaan sidii maanta matalo kale ay u gubeen oo kale meeshii saakow bahashii biyaha sifaynaysay marka waxaan ku leeya waa cadow cadowna waxaan ku uri adiga waxba kuu kala reebi maayo say falastiin u galan waad ogeed adi asxaan adna kuu samayn maayaan dagaal militarin meesha askarada meesha ma joogto ciidan ma joogo militari maaha saraakiil ma aha maxaa jooga meeshan waa dadka masaakiinta korontadii u shaqaynaysa shicibka waxaa jooga dad rag shicig oo masaakiin oo ka shaqaynaya wallaahi waan xan dareennay cadownimada ay noo qabaan oo dadka muslimiinta meel kastoo jooga isugu mid ay u tahay mid al-shabaab iyo mid shicib toona ayna u kala socnayn oo dan ayna ka lahayn laakiin koronto waxaan u dalinaysaa shicibka maaha fariinteeda ugu dambaysa waxa weeye dadka muslimiinta caalamka jooga waxaan u sheekaynayaa oon leeyahay soomaaliya waxa ka socdaa waa cadowtinimo oo hana waxaan u sheegay inay ogaadaan korontadii noo shaqaynaysay ee guriga noo iftiiminaysay ee carruuruhu wax noogu akhrisanayeen oo qur-aanka aan ku akhrisanaynay madaariista wax casharada aan ku baranaynay moobilada aan ka dabaysanaynay ayay maanta naga gubtay gaaladan wayna cadaa wayna dhibeen annaga in badanay wax naga duqeeyeen in badanay na dhammeeyeen in badanay dulna dulmiyeen dad shacab ahaana nahay dad shacab ha iska lahay shabaab ma lahayn shabaabna maysan raadsanaynin annaga muslimiinta ama dadka shacabka meelaha joogayay raadsanayeen korontada wax kastay noo haysa aftiin wax walbo wacaad isgaarsiin wax walbo waxbarasho in walba noo haysa cadowtumale loo beegsaday si ayaga rabaan ilaahay ma ka dhiga doona insha allah waxaa maanta aan goobjoog aha dhacdo ka dhacay maalada kumibarow waxaana soo noqotay laba jeer waxaana dumiyeen matooradii meesha ku yaalay mar aysaa ku beegsadeen waxay dhaheen waxaan duminay maray dumiyeen waxay ahayd shirkadda biyaha waxayna beegsadeen meel oo biyaha lagu sifay jiray si aan kala sooc lahayn inay ummadda soomaaliyeed u laynayso waxaa u daliilah maanta waxay duqeeyeen warshaddii korontada oo shirkad madax bannaani iska lahayd saas darteed waxaynu odhan karnaa ummadda soomaaliyeed dhammaanteedba waa la laynayaa bismillaahi raxmaani raxiim magay mayn arey nabadoon abduu ali isaaq cusmaan waxaan ku unta ka sheegiday abshir mad iyo calyaan areen hatan alxamdulilah gaaladii oo kufaartahayta geega weerar gantaalka riddi shahiidii naqmayhaay shacbaha iska shaqaysaday hamaal ah ad alxamdulilah ilaahay shahaadadiisan aqbal markii duhurka laha kabay amal hayte waqti diyaaradu la riddi naqmayhaay hamaal iska oho shaqaal iska oho malan shabaab iyo walaas lokole mahayna ad alxamdulilah ilaahayna meen kabaryahana gaalada ilaahay garabshe ka baa asan baran ilaahay gaalada garabshe ka baa shahuurkay meel kooba karooba korontidaas ma inka tirgalaan in muslimiinta mugdo baryaantaasna alxamdulilah ilaahay diiday anaa diidiyo ma inka tirgalaan ini odnay meelas motoorkaas oo korontada ka sheegayaas ini duqeeno wali ka agdhowna ini dhulka ka daraaha fadaayan alxamdulilah taasna ilaahay diiday magnagan iyo sidii fadaayan magnagan ilaahay magdadil shirkidan korontooda keeko kuuny barow ka yaalay maalintan gaalaa duqeeyan shirkid ganacsi etu wal siyaasid iyo shabaabna shuqul aki lahayno markii iku horeeyayto hadda oo walsh oo shiciblay duqeeyaytana ma ahayn kuunybarow dhowr marba dad badan oo reerka deegaanka ay nooku dilin amerikan dad badanoo hadda aqoonman ayaan jiran waalidiinta idnaki dilay walaahi un reerka si goon ahaan unoo beegsadayn ka alaalayayn un makasayn shirkada ganacsigooga meesha ayaalan dad masaakiin hoolaagay lay ahaadan oo mar kastoon suubiyaayan deegaanka iyo deegaankumad ayna suubiyaayan laakiin qaas ahaan un beesha reer tun amal wal goonnii nagad nagay amerika walani kahaay marka insha allahu raxmaan beesha meel walba joogta arrintaasoo haddii cildareenayn ogaata mar kastub ama mar kastub wal ridin kunybarow markas wal ka ridayna sababahaani ka ridayn un oo ma islaamnima qaadatan kumadata marka kulley insha allahu raxmaan shirkadii daruur yaa ku iku dambooyaayta ki duqeeyan saakow mar kasten hoola masaakiintan ganacsata ama meel kasta yaashan raal i duqeeyahay marka qaas kastan deegaankani dhacdooyin badan oo xanuun badan oo ka riday maalintan tab mal uku daranayn wal unku golabsan ilaahay abuuran ma jira markasta hedaani duqeeyay dhalo oo labaatan bir umul ku jira noo dili dad masaakiin ay kale noo dili dad macallimiin ay noo dili dad ganacsata ayoo laka saaiday kuusoo haaji ilaahay shahaadooto u aqbalo noo dili markasta hed amala ni walay kuyma wal un hanta uma guunaani ato ama un walnay taraatle markas koomay noo ka afay ama masaakiintaan ama ganacsigaan ama macallinkakaan ama madrasadaan ama isbitaalkan wal aan meel kale manu dhowaa fidiitay maasha illah raxmaan jawaabta taanin kulley sagare insha allahu raxmaan walaalayaal meeshaan maanta insha allahu tacaala waxaa ka dhacay nasiibo mataqaanaa alxamdulilah ilaahay baa noo gartaa leenaha masiibadaas waxaan wax alla soo agmaray naguma dhicin waxaa cajiiba gaaladu waxay sheegtaan inay mataqaanaa ciidan raadsanayaan iyo madax mataqaanaa mujaahidiin ay raadsanayaan al-shabaab ay raadsanayaan inay maanta mataqaanaa ay ku safaadaan arrimihii mataqaanaa bulshada sida korontada isbitaallada dugsiyada guulaadka ceelasha biyaha xoolaha inay ku safaadaan waa wax mataqaanaa insha allahu tacaala kow ninkii aaminsan inay al-shabaab raadsanaysow gaalo waa taas matoorkii korontada ee shacabku lahay oo magaaladan loo daarayey ayay maanta intay dan kale waayeen ku xanaaqeen baabbi'iyeen nin carro kugu xaari caloolxumadiisu ku tusay waxaa kaama dhimin waxaan leenahay marka shacabka soomaaliyeed soomaali nuucaa doonta ahow dareen oo ogow gaala waxay doonaysaa inay tahay dalkaaga oo baabba ah kadib markay adiga ku baabbi'iso gaala dalkaaga ma qaadan karto adoo nool oo xayi ah oo soo taagan gaalo waxay dalkaaga ku qaadan kartaa adoo lagu baaba'asho hantidaadoo la baaba'asho diintaadoo la baaba'asho noloshaadoo la baaba'asho ayaana nuuc kastoo lagu dili kara ayaana lagu dilayaa gabarh kastoo soomaaliyeeday qof kastoo caqli lahow qof kastoo diin leh qof kastoo garasho leh qof kastoo wadineed leh qof kastoo damiir soomaalinimo ku jirow fiirso motoorkii korontada siinayey magaalada sida yeelay nimankaasi fiirso nimankaasi ma waxay kuu samayn dhiil caana miyay kuu sii dayen ninka motoor koronto damiyey oo gantaalo qaaligii ku garaacay ma waxay ku dhiil caana miyay kuu daynayaan loor galley miyay kuu daynayaan waxar baabuur kuu saar miyay kuu daynayaan dhib ayaa ka dhacay dad oo yacnii muslimiina meel ay leeyiin oo shacab ah motoorkii oo magaalada loo shidi jiray ayaa macnaha maanta la duqeeyey waxaanu duqeeyey niman gaalo ah sababtoo annagoo gaalo waddankoodana ma tegin mana joogno sidaas darteeda maantana waxaa waay dhib weyn ayay noo geysteen dhibkaasna aadaan ugu xunnahay haddaan nahay dadka ku nool deegaan weynaha kuwii barow dhibaatada maanta nagu dhacday aad iyo aadaan ugu xunnahay maxaa yeele meeshan aa u jeedid meel shacab iska leh oo dad muslimiin iska leh oo motoor uu ahaa magaalada dhan bilicdeeda noo ahaa way nagu soo duuleen si xaqdare ay noogu soo duuleen marka insha allah dhibkaasaa nugu dhacay alxamdulilah maantana nabad iyo amni iyo istiqraaraan haysanaa ilaahigiina siina waxaa waaye waa noo jeedaa amnigan istiqraarka un baanu lagu haystaa islaamnimadeedaan lagu haystaa cid aan ka baqnana ma laha habeenkiina aan soconnaa guryahaynaan aadnaa cid intaa ka timaada intay u socda cidna dhehaysana ma leh annaga intaas keliyaanu lagu haystaa matooradaana waxaa waaye dad muslimiinana iska leh oo shacab ee masaakiin ah marka sidaas darteed waanu lagu gardarooday ayaa duqeyn ka geystay intaasoo dhan waxay ku tusaysaa gaalada cadaawaddeedii waa meel goob oo ganacsi ah oo bulshadaasi ayuu loogu adeegayey oo ay ku shaqaysanaayeen waa goobtaan hadda aan taagannahay oo aad arkaysiin oo burburka ka muuqdo oo matooridii iyo agabkii yaal oo dhan oo ay burburiyeen waaye waxaan leenahay dadka muslimiinta ah oo halkan dhibaatadan ay gaartay ilaahay beddel khayr qaba ha siiyo waxaad arkaysaan cadaawadda gaalada oo ay u hayso dadka muslimiinta ah muslimiinta waxaan leeyahay buraaruga waxaad arkaysiin goobihii oo ganacsiga in la burburinaayo goobtii hadda halkaan oo korontada laga shidaayo waaye hore waxay u burburiyeen goobo oo lagu cabitaan maxay ahay biyaha goobo kale hore sidaan oo kale oo korontada laga shiday u burburiyeen gaalada marka cadaawaddeeda laa ya'luunakum khabaalan wadduu maa canidtum qad badat albaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbar dadka muslimiinta ah dhibaatada gaartay waan u tacdiyeynaa raggii shaqaalaha ahaa ee meesha ku baxay ehelladooda waxaan leeyahay sabar iyo iimaan ilaahay ha idinka siiyo waa shuhad waan leenahay gaalo gacantooda ay ku baxeen marka sidaas waa shuhad ay ku yihiin biidn illaahi tacaala ilaahay bedel iimaan iyo sabar allah idinka siiyo agabkaas la idinka burburiyeen ilaahay bedelkiisa allah idin siiyo saas ayaan leenahay maanta magaalada waxaa ka dhacday duqeyn oo la duqeeyey shirkaddii labaad ee korontada bixinaysay oo shacabka siinaysay korontada waxaana lahaa dad shacab oo miskiin iska iska shaqaysato ah waxaana duqeeyey cadowga ilaahay ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa cadowga ilaahay subxana watacaala ummadda inuu ka qabto maanta waxaa weeye waa maalintii labaad oo sidoo kale dadka shacabka inay ku baraarugaan loo baahan yahay waad arkaysaan gaalada inay beegsanayaan ilihii dhaqaalada oo ummadda masaakiinta ah wili shacabka inay beegsanayaan maalintii labaad weeyaan korontada waxaa faa'iido ku jirtaa ummadda nolosheedao dhan wey xaggii barafka soo saaridda barafka bixintii waxaa weeyaan leerkii waxaa weye korontada waxaa weye nolosha hadda wey gaalada waxay la dagaalamaysaa ilaha dhaqaalada oo ummadda ayay la dagaalamaysaa kolleyb shalay waxaa ka dhacday kuuyo barrow shirkaddii motoorkii magaalada oo bulshada u shaqaynaysa oo ahayd goob rayid ah shalay shirkaddii ayay burburiyeen maantana isla shirkaddii qaybta labaad ayay burburiyeen haddana dhibaatadaas ayay noo geysteen waxaa loo beegsanayo de waa la yaqaanaa dadka muslimiinta korontada isticmaala waa dad muslimiin intaasay nagu haystaan wax kal naguma haystaan ilaahay iyo rasuulkiis aan rumayno diinteenna aan haysan waxaan ahayn naguma haystaan annagii ummaddaas gaalada waxba nagama dhaciya dalna kama haysanno dadna kama haysanno diinna kuma haysanno kolleyba dalkeenna bay noogu imaadeen dadkeenna iyo diinteenna bay burburinayaan dhibaatooyinkaasay nagu haystaan dee wax laa ifsanaayo ma leh dee meel mugdi a layska noqdo kolleyba ilaahay nuurkiisa xaggiisa aan nuurka sugaynaa maanta waxaa wax u dhexeyn matoorkii oo dadweynuhu iibsanaya bulshada shacabka soomaaliyeed ayaa waxaa weeyaan burburiyey waxayna halkaas annaga shacabka soomaaliyeed haddaanahay nooga caddaaday cadaawadda uu noo qabo maraykanku inaysan ahayn al-shabaab keliya wuxuu raadsanaya ay tahay shacabka soomaaliya si walbana uu rabo inuu macnihii uu dhibaato u gaarsiin karo u gaarsiiyo cadowga ilaahay wuxuu noo quuri waaya laambad noo baxaysa wax kale uu noo quurayana ma jiraan marka waxaan leenahay allah subxaana watacaala ha naga qabto dadka soomaaliyeedna waxaa u sheegayaa indhihiinna waad ku aragtaan inaysan ahayn shabaab waxa la ceyrsanayo waxaa waaye shabaab matoorna ma ahan jiingadna ma ahan waxaa weeyaan marka shabaab inaysan u jeedin ay u jeedaan shacabka soomaaliya si ay u ciribgoyn lahaayeen ama sida ay macnihii meel walba oo ay wax yar oo wanaaga ka soo gelayo oo ay ama ka ifsanayaan lambadan ka ifsan jirnay waxaa waaye barafka wax walba bulshada waxaa waaye nolosheedii wax walba ay ku tiirsan tahay inay dabar gooyaan say u rabaan in macnihii bulshada soomaaliyeed aragto oo soomaaliya haddaad caqli leedihiin waxaad wax ku qaybsataan shalaya maantay uun haydiin caddaada horey ciddii daah oga saarnayd waxaa waye ilaahay subxaana watacaala baa cadowgiisa noo sheegay inuu cadow yahay iyo cadaawadda noo qaba intay tiro leegtahay balse waxaa waye maantay si cad baaba u aragtaan oo baraati waxaa weeyaan inay matooradii duqaynayaan horey madaarista iyo masaajidda ay duqaynayeen hadda ka horowtana ay duqeeyeen jilib saas oo kale oo madaaristii ay ku taalay maxay ta meesha la yidhaahdo jamaama ay saas kale u duqeeyeen marka waxaan rabnaa inaan u midowno aan dhahno muslimiinta iyo waxaa is haysta gaalada caawular ma haysano waa xalay toole ahaade mid ay demiyeen oo saa u duqeeyeen caawano sidoo kaleente kii kaleentay demiyeen caawo hadda leer ma haysano waa isdhex fadhinaa haddii ciyaalkii loogu diyaarin lahaa cashir haddii annaga cashir aan diyaarsan lahayn haddii hoolo kale gaar aan ku qabsan lahayn intaba wixii dhan waa dhammaadeen wax uu faa'iido ka helaayo ma islihaani xabad faa'iido ka soo gaarayso ma ahan ina korontada iyo ciyaalka isku soo jeesto ma ahan wuxuu raadsanaa dadka oo shacabka oo masaakiinta maalin kasta korontadooda uu ka duminayo oo masaakiinta uusan raadsanaynin xoogaa al-shabaab shabaab meeloo jooga waa yaqaanaa ilaa shalay carruur iyo masaakiin dad masaakiin wax gaarsiinaya oo leerka ka duminaa maanta waxay duqeeyeen meeshii oo shalay la xiriiriyey macnaha matoorka yaraa dadka loo daaray marka xalay ay mugdiga joogeen walaa aad ii saamaysaa koronto la-aanta macnaha leer la-aanta xoogaha iyo cashirka habeenka ay ku diyaarsan jireen ciyaalada xoogaha qur-aanka lagu diyaarsan jiray mugdiga macnaha aan ka ifsanaynay كعادي نوصامي وانبت فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبت فتنة الواشي فالواشي يعادينا وحقاق qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay markan iyo wilaayada baay boqolaal ka mid a bulshada ku dhaqan deegaanka iidaale ee wilaayada baay ayaa ka qayb galay xaflad heer sare ah oo lagu soo gebagabaynayay dowro loogu magacdaray ashahiid biidn illaah sheekh cabdulqaadir komandos warbixintan soo socota waxaa inooga diyaariyey bashiir muxiidiin abu ayman
القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا
waa madal maqaamkeedu sarreeyo oo lagu maamuusay culimo cuqaal ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waa meel ay ka qabsoontay xaflad heer sare ah oo lagu soo gebagabaynayay dowro huwaneed magaca mid ka mid ah afraadda ugu saamaynta badnaa bulshada soomaaliyeed kaasoo wax badan oo ka mid ah wanaagga iyo waxtarkiisa ilaa iyo hadda la intifaacsado marka la eego gudaha wilaayaadka islaamiga ah
در امرئ أفنى شبيبته يتلو waa dowrada sheekh cabdulqaadir cusmaan yarow oo ku caan ahaa sheekh cabdulqaadir kumaandos alle ha ka aqbalo shahaadadiise taasoo ku soo afmeerantay deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaada islaamiga ee baay dowradan waxaa agaasinkeedu lahaa maamulka wilaayada islaamigaha ee baay waxaa loo qabtay bulshada ku dhaqan deegaankan weyn ee ay ku dhaqan yihiin boqolaalka qof iyagoo si cajiib ah uga faa'iidaystay sidaba aan ka aragnay bandhigoodii gebagabada dowradaasi kitaabka mi'atun nabawiya fil axaadiis alcaqiida ayuu hadaf ku ahaa in loo dhammeeyo reer iidaale waxaana allaha mahadii loo soo qatimay in ka badan laba boqol oo arday oo ka dhegaysatay afka sheekh fu'aad maxamed khalaf isagoona muddo shan iyo toban maalmood ku soo afmeeray kitaabkan muhiimka ah wixii intaasii ka dambeeyey ayuu yimid wakhtigii bandhiga iyadoona tartan cajiib ah lagu qabtay masjidka jaamaca ee iidaale hadaayaad qaali ah iyo dhiirigelino ayaana halkaas lagu guddoonsiiyey ardaydii ka qayb qaadatay tartanka kitaabka waxaana bandhigooda laga dheehan karayay farxad iyo reenreen ku aadan duruustii qiimiga badnayd aan eegno qayb ka mid ah tartankii loo qabtay ardayda ardaygan ku horeymay baa nagada doona insha allaahu cabdulmaalik mustafa bismi illahi raxmaaniraxiim alxadiidu athaalit cashar xusnu danni billaahi caza wajal
بسم الله الحديث الثالث عشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا عند ظن عبدي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إليه ذراعا تقربت تقربت إليه ذراعا باعا وإن أطعني يأتي أتيته هرولة رواه البخاري mayninkii dadgaabtay labaatan lixdii sanaagti waana hal ardayo ardaygaas magayaa maday manuur daahir
الحديث التاسع الحديث التاسع كل مولود يولد على الفطرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فقال رجل يا رسول الله أرأيت لو مات قبل ذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين متفق عليه waxaa la gaaray maalinkii xigay waana mar loo ballansanaa in bulshada reer iidaale ay isugu yimaadaan meel fagaaro ah oo ay kaga soo qayb galaan xaflad heerkeedu sarreeya uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada laguna soo xirayay barashadii kitaabka mi'atun nabawiya fil axaadiis alcaqiida culimo ay ugu horeeyaan sheekh maxamuud iidaale iyo sheekh fu'aad maxamed khalaf ayaa halkaasi ku sugnaa waxaana furfurashada kadib si toosa loo gudagalay jeedinta kelimaadka culimmada codka ugu horeeya idinku soo maqan waa sheekh maxamuud iidaale oo halkaasi ka jeediyey kelimad qayim ah marka maylin baa dadka muslimiinta kitaabka alla inay bardo kitaabka may lahaandiji muslimiinta lahaandiji inay bardaan oo aan ka dhagamaan geedo ma lahaandijiina dhulku shirays ma lahaandijiina ilaahay ma haandijiy muslimiinta haandijiy muslimiinta inay diinka ilaahay bardaan mayole marka ilaahay kitaabsheeda barato danta tan aakhara iyo tan adduunya diinkan aad ka dhaganto markaasa kin xasalaas may dardaarmay dadka muslimiinta rijaalan wa nisaa'an diinkaan ili bardo argaahitaan boorka wadaadkiinan gorolanka ee caalamkaay kumaandoos dhamaayow kale keenshaya mayb waa ani sulanka lidulu iyo sikasta nagatu nagadaas le marka he diinka ilaahay may leh goblooday culammada yaa leh goblooday culammada haddii dhimadaan diin wiyaalo marka intii culammada rogan oo rabbaaniyiinta diinka ilaahayna baraayan intii roonila ku faa'iidaysado haddii baad ku faa'iidayso waayto ay cilmi ka bare ilaahayna kitaabshi meeg faaclam annahu laa ilaaha ila laaley cilmi ilaahay shardi hortogaa ilaahay baroylkar marka ilaahay kaasa ka bardaas diinka la barde diinka inaan barano oo lagu faa'iidaysado horta adduunya maysiyay man yuxibu man laa yuxibu adduunyada alla maysiyay lanka isjeelisiya langasunjeelaynayna siya taraamba kumade gaalka taraamkale ka magacaaw hadda roogo oo muslimiinta dhiboohayo dadka adduunkan hanta badnaa kumidiy ilaahayna ma jeel ma walay gaallo ilaahay diinka masiyaalari ilaa ma yuxibu lanka isujeeli waana ka dhagamaaw dad badanoo diin qaadana jiraan in ka dhagamaa lankii diin ka dhagamaa ilaahay ma jeel marka dadka muslimiinta ma in dardaarmay diinkan in la bardo aan markanna idinku duuno dhanka ardayda iyo kelimaadkii saamaynta reeba ee halkaas ka jeediyeen galabkaas ardayda kitaabka lan akhriyaaya qumidahaaye sheekh nin akhriyaaya lihi barakaaye kitaab iidan qiimo badan lankii kuqadii leero koro langeed fursadun kudhuntii leero koro yaana nin akhri bulshadana lanka ilaahay inqori kun arday nasiib shayba ilaahay kuweelin ku fa'iidaysidii maylana awalan allaah tabaaraka wa tacaala ayaanka mahadiyaan ilaahagayna inshaani kitaabkaas oo qiimada badan oo kuwa rumow hatana ee caqiida ah haddana laka sheegow qool culmi in hayna xadiidkii rasuulka sala allaahu calayhi wasalam ee oo hatana itus itaabsilaya hatana saxiixi lay wada ee war laka sheego koronan lahayn lanka iimaan leh ama diinka ilaahayba qayrogeliya ama mbaahan ciid handhawaayow yana nin akhri maylana sheekha nin akhri allihi barakaay ajar badanna allihi sii dembijayna allihi dhaaf derjadiisna kor allihii kaweel dadkii kitaabkaas ku qiib qaadadi may lahaa khayrkin allihii badii dadaalka dadaalhika dara kitaabkii imaanisinka ee walsinka dhiibi inuguna mayna ninku baahanya marka faafino dadkii muslimiinti kalahaa en baahanayn inuguna gudbiino geysin iyo diyaaranayna منطقة الإذال بقعة شريف يدرس فيها القرآن والحديث تطلع فيها الشمس وتغرب والناس يمشون إلى المدارس إذا قعدت يوما في الشوارع ترى نساءها يسرعن إلى الدروس وكذا الأطفال الصغار والكبار زي لباسهم بالأنواع ينبوع الخير تحت دم أرضها كنبع الماء من العيون ففيها شيخ عاذم الشرف يحب للناس الخير والصلاح وينشر ما في صدره من العلم الإلهي في الآفاق ويأخذه الناس من فمه كأخذ الطعام والشراب فلو وجدت فرصة أسمع علمه لوسعت أذناي بالعلوم يجد في حلقاته بركة من اعتنى إلى سماع العلم وفينا أيضا شيخنا المشرف مملوء بالمجد وبالإحسان شيخ الفؤاد قلبه مقيد بنصر الإسلام والعقيدة حيث الكفار ساخطوا حياته ومكروه مكرا شديدا لكنه أخذ عروة الموثوق وحبل الله لا انفصام أبدا فقد أتانا في رمضان الكريم وأفدنا قول صديق البرهان فهذه حفلاته الختام فجزاه الله خير الجزاء من العلامة بعلمك النافي العمل به لترقى الدرجة
markanna waa kelimadii sheekh fu'aad maxamed kalaf ahna macallinkii dowladan socotay wax ka badan labada isbuuc waxaana uu halkaasi ka jeediyey kelimad qayimaha oo daarneed jawaanib kala duwan oo dulhoganaya cilmiga iyo barashadiisa waxaan u mahadcelinayaa dadka deggan magaalada iidaale magal iyo bilaamba sida lay soo dhoweeyey sida kitaabka loo dhegaystay jasaakum allaahu khayran ilaahay waxaan idiin weydiinaynaa magaalo barakaysan allah nooga dhigo roob iyo caafimaad allahna siiyo owlaadda allaha barakeeyo waxaan marka gaar ahaan idiin dardaarmayaa inaad cilmiga la barto oo cilmiga la laasimo maxaa yeelay alla subxaanahu wa tacaala sabiilka lagu caabudo waa cilmi weyn qul haadihi sabiilii adcuu ila allah calaa basiira ana waman ittabacanii wa subxaana allaahi wamaa ana min almushrikiin nebigu waxaad alla amray inuu yidhaahdo dariiqan waa dariiqii aan aniga maraayo aniga iyo dadka i raacay cilmi baan dadka ugu yeeraynaa marka diinta aan baranno rag iyo dumarba wixii aan barannay aan ku camalfalno waxyaabaha munkaraadka magaalada ka jiro ha la joojiyo macruufka iyo wanaagga dadka ha la faro allahna waxaan weyddiisanaynaa wa huwa arxamu araaximiin roob degdega allahna siiyo allah subxaanah wa tacaala roob faraj muslimiinta allah u furo allaahuma anta alawalu falaysa qablaka shay wa anta alaakhiru falaysa bacdaka shay wa anta aldaahiru falaysa fowqaka shay wa anta albaatinu falaysa duunaka shay allahuma salli calaa muxamadin wacalaa aali muxamed kama sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim inaka xamiidun majiid allahuma aqifna allahuma aqifna allahuma aqifna غيثا هنيئا مريئا سريع عاجلا غير آجل نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين markan waxaa inagu soo maqan taariikhda sheeqa loogu magacdaray dowladda oo saameyn xoogan ku lahaa jihaadka ka socda geeska afrika sidoo kalena weli saameyn xoogan ku leh qulubta muslimiinta maadaama uu ku caan ahaa faridda wanaagga iyo reebidda xumaanta garab qabashada kan dhibaataysan iyo inuu hantidiisa ku bixin jiray meesha ku habboon cabdiqaadir ismaan yarow raxmatullaahi calayh wuxuu ahaa mujaahid daacad ah oo mudeeca kuna toosan diinta islaamka waxa uu ahaa garabqabtaha dad kasta oo baahan oo maskiin ah qof kastaoo maskiin ah ama mujaahidiinta ha ahaada ama qof kastaoo maskiin ahaata garabka ayuu qaba jiray qof kasta waxyaabaha aan ku xasuusta waxaa ka mid ahaa in baabuur u socda safar dheer oo buur u socda asagoo maraa doodaale qof inuu yidhaahdo bisiqaacaddaa raba inuu inta baabuurka ka dego oo gabadhii haanta u saaro ama gabadh u saaro in uu asagu lugeeyo haddana baabuurka uu inta bisiqaacda geeyo oo asaga u soo noqdo markaas kadib iyadana waxyaabihii dhacay ka mid ahayd waxyaabaha uu ku caanka baxay waxaa ka mid ahaa dacwada xaggeeda oo ilaahay dartiisa u furin jiray waxyaabaha ka mid ahaayo salaadda in la toosiyo qof kasta oo salaadda qaldaayana wuxuu ahaa maaragtay nin ku toosiyow ahaa wuxuu u taagnaa dacwada wuxuu u taagnaa odayaasha iyo iskudubayridka dadka muslimiinta ah inay midoobaan wuxuu u taagnaa inuu ahaado ku toosnaado dadku inay qaataan kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala oo ay ku dhaqmaan ayuu ahaa madashii xafladda islamarkaana ahayd bartamaha deegaanka iidaale xubnihii ka hadla ee kelimaad kale siiyey waxaa ka mid ah malaaq aadan cabdiraxmaan iyo suldaan nuurow maxamed maadey oo labaduba ka mid ah waxgaradka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee baay mabelana jazaahum allahu khayran sheekhii asharka niimbi casharadan kitaabkan oo booltmaya farxadeed hay oontaneenka akhri oo unu dhugun sinan oo dhammaantiyoona maylaraysinan sheegi la dhigay saxiixay ahaayeen markun ahaadiistaas sheekhi hanin akhri allihii barakhay cumrigeena allihii dheeray cadowkuna alle kugobada culummadii asharadaas ku haadatay oo dhugun siti yoona maybelana jazaahumullahu khayran haani ka dhagaday waana xifdiyey ummatuna deersi allihii ka weela kitaabkun ardaydan badanyo ku qiib qaadatee ilaahay dadka anfaha usuun ajari ardayd hasanaad allihii kusii mar kastaba kolba ardayda usudiinka ansurinyaa ilaahayahyaha waafijiyey mad kastaba hana maraaye kolba ardayda hoob ilaahay raallakanaad inti hataga baadaan kolba ardayda hoob inti unrijeyjar ardayda ilaahay hiniinziyaadiya inti unrijeyjar kolba usudiin lebel ansurinyaa dadgaadaw badan allii ilaahay hiisehele ugu dambeyn waxaa goobta looga dhawaaqay ardaydii kaalmaha hore ku soo baxay tartankii xagga axaadiista ay galeen iyadoona isla goobta lagu guddoonsiiyey abaalmarino qaali ah oo isugu jira kutub agab kale iyo lacago siisan bogsantiin kitaabka haddi sheekhin in akhri jazaahullahu khayran in muddaana laha dhugunsidaay ramadaankii ilaa ha ku dhammaaday dowladana laynka magaadaray sheekh kumaantoos raximahullahu tacaala keliya maylayn gudubay anna kashfu nataa'ij maalinta jamaadaha hayti iyo walaalihii kheyr allaha siiyad juhdigii iyo dadaalka biyeen yamay ku gaadna imtixaam ku gaadne imtixaamkuusuga hayti kolley dadkooba imtixaam galaan uskumid managadaayaan langna marka may wahaan darar gaabanyi langna darar dheeryi marka insha allahu tacaala antiya nataa'ijo sheega doogna qaabka linka tartamina mayba haytay dad afartuma ka tartameen dad soddoma ka tartameen dad labaatana ka tartameen dadna tumunga ka tartameen marka insha allahu tacaala meelilu ku fiiriyahayna may haytay xadiidka lafdijay guutaanginilagusgofka saha xaraka maarneeda anqaladna sidii xadiidka markaasay inuusa ka akhri alfaadisa inuusa saxa shagalja inuusa saxa saxaabiga xadiidka hawuri inuusa saxa xadiidka lanka hasaari haddii bukhaari hasaari haddii muslim hasaari haddii mutafaqay haddii geerja inuusa saxa yaa insha allahu tacaala laku fiiriyaay marka insha allahu tacaala dadka kaalnamaha hore gali yaa magaajo sheega doogno biidn illaahi tabaaraka wa tacaala ardayga koowadownan weeri doogno maybwa biidn illaahi tabaaraka wa tacaala oo ragii afartanka ka tartamaayangna ah oo ka guulaysidii cabdulmaalik mustafa jazaahu allahu khayran mayba sheenahi mumtaaz iyo sheeni koley kaalankooda gali jazaahullahu khayran marka mayu abaalmarinta si oo bacdika jardo la sii doono qofka lamaadmay buu ahaa cabdirasaaq sheekh cabdulaahi kaalinta koowaada usuuna gali usii walaalkuskumadu dadka afartanka xifdiyeenka ka jar qofka saddaadmay buu khaalid xaaji xusayn
علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا علم الشريعة باب فاز داخله gunaanudkii tani waxay ahayd dowro saameyn xoogan ku reebtay reer iidaale kelimaadkii ugu badnaa ee hadalkooda ku soo noqnoqonaya ayaana ahaa codsi ay dirsanayeen oo ku aadan in loo soo badiyo dowraadkan oo kale si ay sar ugu sii qaadaan ufuqooda diineed uguna baahi baxaan funuun badan oo ay maanta u arkaan inay u baahi qabaan waxaa dowladan diiniga oo in muddo ah ay u jilbixirnaayeen inta badan bulshaweynta ku dhaqan magaalada iidaale lafdhabar u ahaa xalaqaadka iyo bixinta duruus uu ardada uu ku dul akhrinayay sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed qalaf taasoo saamaynteeda si weyn looga dareemayo guud ahaan deegaanka iyo deegaanada ku xeeran iyadoo ay si isku midda u wada faa'idaysteen bulshada ku dhaqan deegaanka oo ka kooban yar iyo weyn culimmo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada
مجتهد فقها وبرهانا تراه مطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii raadraaca toddobaadka ee caawa aad ku dhegaysateen qodobo xiise leh waa inaga intaa intii barnaamij midkan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu